wasaaradda u qaaftay arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay shirka lagu iclaaminayay bilowga qorshaha xajka iyadoo diradda lagu saarayay dardargelinta diyaargarowga xajka iyo fulinta jadwalka ay dejisay dowladda boqortooyada sacuudi carabiya agaasimaha guud ee wasaaradda u qaafta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane ibraahim aadan adaara ayaa daafuray bilaabashada howlaha xajka ee sanadkan in la bilaabay hirgelinta iyo fulinta jadwalka shaqo ee arrimaha xajka jadwalkaas oo ay ku faahfaahsan yihiin dhammaan qorshe howleedka isku sidkan sida wakhtiga uu furmayo ama uu furan yahay masaarka masaarka ama mareegta danabaysan ee la geliyo macluumaadka iyo adeegyada xajka wakhtiyada lacag bixinta ay ku eg tahay wakhtiga la diyaarinayo teendhooyinka ay degaan xujayda mino iyo carafo iyo wakhtiga la kiraynayo lana bixinayo lacagahooda hoteeladii ay degi lahaayeen xujayda soomaaliyeed magaalooyinka barakeysan madiine iyo maka almukarama inta lagu guda jiro mowsimka xajka sanadkan haddaba iyadoo laga fogaanayo dib u dhac ku yimaada diyaarinta adeegyada kala duwan ee xujayda soomaaliyeed ay u baahan yihiin waxay wasaaradda ooqaaftay iyo arrimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay qorsheysay fulinta iyo taabagelinta jadwalka qorshe howleedka arrimaha xajka ay dejisay dowladda sacuudi carabiya sidaa daraaddeedii kulamo iyo wada tashiyo ay wasaaraddu la yeelatay dhammaan dhinacyada ay khuseyso diyaarinta iyo horumarinta howlaha xajka sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo laba kun labaatan iyo lix kadib waxay wasaaradda owqaaftay arrimaha islaamka soo saartay war-saxaafadeed ka kooban lix qodob oo kale ah kow in dhammaan xujayda soomaaliyeed ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo labada kun labaatan iyo lix ee dooneysa inay soo gutaan waajibaadka xajka ay si deg deg ah isaga diiwaangeliyaan islamarkaana ay baasaboorada geeyaan xafiisyada shirkadaha adeega xajka ee ay rukhsadda u siisay wasaaradda ooqaafta hirimaha islaamka labo in dhammaan xujayda ay si deg deg ah u bixiyaan lacagta lagu xajinayo sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo laba kun labaatan iyo lix ee ay horay u shaacisay wasaaradda ooqaaftay arrimaha islaamka ugu dambeyn labaatanka novembar laba kun labaatan iyo shan taasoo dhan afar kun shan boqol afartan iyo saddex dhibic shan dollar saddex in shirkadaha adeega xajka ay qiimeyn hordhaca ku sameeyaan xaaladda guud ee badqabka caafimaad ee xaajiga ama xaajiyadda maskax ahaan jir ahaan iyo muuqahaan muuqaal ahaan intaba afar in shirkadaha adeega xajka ay xaajiga soomaaliyeed la galaan heshiis shaqo oo ay ku faahfaahsan yihiin waajibaadka laga rabo shirkadda iyo xuquuqda xaajiga uu leeyahay si waafaqsan heshiiska shaqo ee ay shirkadu kula shirkaduhu kula jiraan wasaaradda shan in shirkadaha loo igmaday bixinta adeega xajka ay xogta xaajiga oo dhammaystiran kusoo diraan sistamka ay wasaaradda u diyaarisay lana siiyey yuusaradiisa lix in dhammaan xamladaha iyo shirkadaha adeega xajka ay ku wacyigeliyaan xujayda soomaaliyeed inaan laga dhoofi karin garoon aan ahayn garoomada diyaaradeed ee ay wasaaradda u asteysay inay ka dhoofaan xujayda soomaaliyeed kuwaasoo kale ah garoonka caalamiga ee muqdisho hargeysa garoowe iyo boosaaso